iska shito بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها هذا كان باب بيان جواز ركوب البدنة ونفكي هديقها fulitaankiisu inuu bannaan yahay liman almuhdaati loo hadiyeynaye lagu waday xaramka liman ixtaaja ilayha ruuxii u baahday oo de waa waqtiyadii hadiga lasoo kaxayn jiray waa neef geelaabu hadiyi u bixiyo xaramku ku wadaad ku qashid buu leeyahay gaadiid kale iyo wax kaluu fuulana ma haysto dee masaafo dheer buu ka soo lugaynayaa isagii baa u baahday ee mashaqadan socod ku leeyahay daraaddeed buu ugu baahday inuu fuulo bal taasi inay u bannaan tahay ilaa inta uu halkeedii kaba gaadhsiinayo inuu fuuli karo hadduu u baahdo weeye oo qaydkan liman ixtaaja ilayha xadiidkay nooguba iman doontaa qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can abi zinaadi can alacraji can abi hurayrata أن رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم ra'ىa رajuلا sanadka waxaan filaya waaba imaamiyo aada kitaabka ugu badan aima weeye dhammaantii min awalihi ilى akhirih yaxya بn yaxya tamimna san hore usoo sheegnayba waa sheekii ugu horeeye muslim wax kaba wariyo waa sheekiisii koobaad buu noqon isagoo malaa labiyo toban jirkiisii markii dee samaac ugu horeeyey xadiid buu maqla ninkii ugu horeeyey oo ninkii uu kaba maqlay reer naysabur wuxuu yihi markaas abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya dabada ka wada badanatan badano waa hal ama neefgeedoo hadiya badanadu asalka hore madulkeeda laqowda waa tan inagu soo noqnoqonayo dee waaba neefkaa geela lo-duna waa lagu idlaaqi karaa waa taan nidhi marka marka madluulka luqawiga ay tahe badana kollay dakarkiiyo unsiha ama awrkiiyo hashiisi unbuu ugu wada dhacaya waana malaha kollay waxaan filayaa maxal wifaaq weeye markaa laftigu inuu saa ugu dhacayo ta'danimo keenayso ta taaniis ma aha waa ta'dii iyada iyo dee waxa weeyaan kollay ama tilmaamaysay kelinimo ama waxdo uuna waata inta badan asmaada ajnaasa gashay mufradkeedii iyo jamaceeda lagu kala farqiyo walow jamaco ee lafti kale uu ku yimi albudniya ama albuduniya uu kuba yimi ee albadan aanu ku imanayn imaka halkan haddaba in rasul neef badenan ayuu waday dabaduu ka waday faqaala rasuulki ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh irkabhaa fuul de ninkii waa safar buu ku jiraa dariiq dheer buu ma ama ku socdaa ama masaafo dheer waanu lugaynayaa hashanna dabadu ka wada waa hal u suubata in la fuulo fuul buu yidhi hashan ama neefkan qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi inahaa badanatun badano weeye badanadu madluulkeedii lugawiga ahaa maaha rasuulka ilaahi u arkaa inay badano tahay taasi wax la isu sheego maaha inuu neefkeeda neefkani yahay rasuulka ilaahay u arkaa ee badana halkan maxay tahay macnaa hadyi weeye oo maaha madluulkeedii luqawiga ahaayo waa macnaha aynu xalayba soo marno ah wuxuu uga jeedaa xaramkan ku wadaayo waa neef hadiya rasuulkii ilaahw salawaatu ullahi wasalaamu caleyh de waxaana uu silaha asal ahaan laguma intifaaci karo waxaad ilaahay daraaddii u bixisay faqaala wuxu uhi rasuulkii ilaahay irkabhaa fuul waylaka dee waanu ku celiyo ninkaasa riwaayo kale kuba sugan markuu yihi irkabha haddana u yihi inaha badanatun hadalkii malaha rasuulka ilahi se waxay kaba qarsoontahay inay hadyi tahay ayuu kaba dhigay walow calaamadii hadyiguba ay la socotay ay kaba muuqato luqunta wixii hadyiga qalaa-idii ama dee qilaadadii hadyiga ayaa ugaba laalaaday haddaba wuxuu ihi rasuulka ilaahay irkabha fuol waylaka wuxuu yihi hoogaaga ama waylak waa dee ninkii markuu hore u qaadan waaye amarka wixii ugu dhaqaaqi waayey ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kelimadan ku yihi waylaka fi الthaniyati waa fi lmarati الthaniyati markii labaad aw fi الthalithati aw fi lmarati الthalitha markii hore irkabha buu yihi o ninkii baa yihi inaha badana haddana irkabha buu yidhiba waylak hadday tahay markii labaad ama markii labaadna irkabha unbuu ku celiyey markuu haddana ninkii inaha badadatun ku celiyey ayuu rasuulku markii saddexaad u yihi irkabha waylaka ayuu yihi kelimada weylo kolley iyo wax lamida hore inuu soo maree waxay yidhahaan asalkeeda hore waxaa alweyl looba isticmaalaa ama weylaka loo isticmaalaa oo lagu yidhaahaa ruuxa ku dhacay wax dee ama mashaqo iyo dhib ama halaag uu kuba suganye uu mutay say kaba cabiraan oo markay ku kala farqiyaan wayaxaka iyo weylaka ay kala farqiyaan halaka uu isagu geystay galabsaday ruuxii ku dhacayna weylakaa la idhaah wax dhiblo oo dee isagu aanu mudan ahayn ruuxii kuba dhacayna wayxakabay kaba cabiraan waa say dee markay labada kelimo ay kala farqinayaan marka halkana ninkani wuxuu u daalay oo waa u baahnaaba tan rasuulka ilaahay baaba le haddii aan macnaha eegno oo weylkii aan ka dhigno shay dunawiya dee adigan dhibtani ay ku haysato halaagan kuba dhacay mashaqadan eh fuulba waayo waa daalanaa dee haddii jaanib kale lagaba eego celcelintan rasuulka ilaahay amarkiisii aanu hore u qaadan oonu u hogaansamin ee isagoo rasuulka ilahay yihi irkab haddana uu ku celiyey uu ku celiyey taas baaba nooc ah dee yar mukhaalafo uu kuba muto waxaynu kuba tirino dee halaag kaloo diiniya uu kuba muto waa janib kale oo iyadana halkaas weylaka waaba mudanayaa baan odhanayna waxaa kaloo de aynu horena usoo aragnay jirtana inay kolko in badan carabi ay kelimada isticmaali jirtay iyagoo hadalkooda un ku xoogeynaya oo ku adkaynaya aan uga jeedin madluulkii ay lahayd sida qowlkoodii laa umma lahu iyo laa aba lahu iyo sakilatu umuhu iyo alfaadaha caynkaasa ee hadalkoodii un ay ku adkaynayeen iyagoon uga jeedin madluulkoodii iyo waxay macnuhu keenaya aan ugaba jeedin amuse qolooyinkiinan weysaysanayo bal markaa taasba way kolley rasuulka ilahi baa taa ku yihi waylaka irkabha bal xadiidka duruqdiisuna way noo socotaa si aan macnaha iyago waxa xadiidka inoo faa'idaynayaan u aragno khaasatan imaka halkan wax qaydi lama socoto rasuulka ilaahay fuol buu yihi dee inuu u baahdayo inaanu u baahanayo waxyaala laftigii ina kama faa'iidaysanayno tarjamadiina waa ka yihi liman ixtaaja ilayha sababto riwaayaad ama xadiid kale ay noo soo socdo inoo qaydaya وxadثna yaحyى بن yaحyى qاl أخbarana المغيرة بن cabd الرحمن الحizamiy عan abi الزinaad عan الأعraj bhada الإsnaad isnaadkan oo waa isnaadkan أcraj wixii ka dambeeyey cabdالرحman بn ruso عan abi hurayrata de waa intaasunba وaqaala lakiin lafdigan uu ba wariyey abuزinaad markii horeba uu inoogu sugnaaye abuزinaad malik baa ka warinaya markii hore imakana ninkan mغيraة بn cabdالرaحman الxizami baa kaba warinaya marka lafdigiisu muxuu ahaa baynama rajul yasuuq badanaة mqaladaة intan baa ziyaado ahayd riwaayada mغيra can abiزinaad oo iyadoo nin uu waduu dabada ka wado kaxaynayo neef geela oo mqaladatan luqunta looga laalaadiyoo luqunta loo sudhay wixii lagu garanayay inay hadyi tahay ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalkan ku yihi irkabha waa intaa badanatan muqaladatan xagga sanadka mugiirat bnu cabdiraxmaan alxizaami kolley nisbadan alxizaamiyu ee waa quraysh baa waxa ay magac ku badnaa buu ahaayo xizaam magacan sa dee imaka khadiijaba khadiija bintu khuwaylid waxa weeyaan ibn xizaam oo kale waa taa xakim ibnu xisam xisaam iyo khuwayl baa wala xakim ibnu xisaam iyo dad adigu kala duwan oo magacan qurayshi way la bixi jirtay marka marka ruuxii loo nisbaynayana nisbadii waa alxizaamiyu kolley magaca lamida jiro qurayshi ay me ansaari la bixi jirto xaraam halkay qurayshi xizaam la bixi jirtay ansaari xaraam bay la bixi jirtay iyadna dad kala duwan oo saxaabadii rasuulka ah ama barhkood magacoodu ahaa barhna abtirsiintooda uu kuba jiro taas baaba kamid ah sida xaram ibnu milxaan saxaabiga macruufka ee shuhada o bir macuuna kaba mida umuslame walaal ahaayeen iyo waxa weeyaan cabdullahi ibnu xaraam saxaabigii weynaa jaabir dhalay iyo adigu magacaas iyagana xaraam haddii markaa iyaga loo nisbaynayo magacaasna alxaraamiyu buu noqdaa kana alxizaamiyu laakiin arrin baa jirta kolley horena meeshan waan ugaba sheegnay ah nisbadu marka la eego horta magacyada xaraam iyo xizaam labadaba bukhaari iyo muslim way ku sugan yihiin oo cid xaraam abtirsiintooda ay tahy ama magacooda ay tahayna kitaabka bukhaari iyo muslim way ku sugan yihiin xizaamna cid dee magacoodu uu yahay dee bal matalan saas kacb markaa xakiim ibnu xizaam iyana waa ku sugan yahay laakiin markay nisbada noqoto eeg labadii magacba labadii kitaab waa ku sugan yihin laakiin markay nisbada noqoto magaca bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan waa alxizaamiyu alxaraamiyu kuma sugna rag reer bani xaraami way jiraan oo kitaabka kuma sugan laakiin mansuub ahaan baanay dhicin iyagoo nisbada leh oo alxaraamiyu baanay dhicin alxizaamiyu bukhaari iyo muslim iyo muwadacba laakiin alxaraamiyu walow dad reer bani xaraami ay ay ku jiraan ama loo nisbayn kari lah laakiin iyadoo mansuubaanay kitaabka dhicin allahuma meel keliyo kitaabkeenan ku sugan oo ugu dambaysa kitaabka akhirkiisa xadiid dheer ayaa nin abulyasar la yidhaha saxaabiina uu warinayo ayaa ruux mubhama ayaa meesha ku sugan uu leeyahay waxaa ii sugnaa calaa fulan kaas baa ma alxaraamiyu baa mise waa alxizaamiyu labada dabdiba way yidhahdeen aljudaamina mid saddexaad kaa way isku khilaafsan yihin laakiin wixii kale oo dhami waa alxizaamiyu taasba weeye alxaraamiyu may dhicin arrinta jirtaana waxa weeyaan oo iyadoo taa tahay ayaa alfiyada suyuudi san horeba u sheegnay waxaa dhacay in bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan alxaraamiyu yahay alxizaamiyu aanu ahayn waana sida taqriibka nawowi iyo tadriibu raawi dabacaadkiisa oo dhan intan aragnay dhacay suyuudi alfiyadiisana sharaxyadeeda oo dhan mid hore iyo mid dambaba waa waxa dhacay sharxiisa ma wada hayno in yarun baa laga hayaa baan filaya halkaasna ma gaadhin sharaxa uu suyuudilaya albaxru ladi zakar intii halaba madbaceeyo laakiin waa sharaxyadan kale ee halkaa gaadhay bal taas baa jirta ee hore sidan usoo sheegnayna waa khada labada kitaab ku sugan asal ahaanna kamay dhicin labada sheekh kolley labada imaam kamay dhicinoo arrintan ima qarsoono oo dee bal kutubtooda kaleba nawowi muqadimada uu sharaxa muslim kuba leeyay muqadimada maaha ta kitaabka ee isaga muqadimaad la sharaxa baab uu taa udhigtaba aadi si sawaabkeyd baa ku sugan kitaabkiisa irshaad alxisaamiyi baa ku sugan taqriibkan waxa dhacay mooyi taxriifku meeluu ka bilaabmiyo tasriifka waa khada shuraaxdiisiina aanay cidi u baraarugin dabacaadkii taqriibkana iyo tadriibka dabacaadkiisiina aanay cidi u baraarugin walow imaka in sharax soo baxay uu sakhaawilayo taqriibka nawowi uu ku sharxay iyada uu saxan yahay oo alxisaamiyi weeye saasna waxa weeyaan waa taqriib waxaa tadriibka waxa dhacay inay nusqooyinkiisa bal taasna horena waan usoo sheegnay laakiin waa arrin dee labadii kitaabba muntashira la hayo ee waxaan leenahay waa khada ma garan karo waayo makhduudaad maan aragoo meeshu kaba bilaabmay taas weeyaan oo suyuudi cibaaradiisa waxay ahayd isaga maaha baan leeyahay laakiin waa lafdigu suu yahay وكل ma في dayن والموضع فهو الحرامي براء ضبة haddii taasu loo bedelo فهو الحزاamiي بزاء ضبة la ydhaha lafdigu isma bedelaya waزnkuna ma jabayo lakin waa sida dhacday dee شhuraax noo kuba sharxeen حataa sheekhan sheekh محamed cali aadamna waatu kuba sharxay isaguna taasoo kaley horena waan uga wada hadlay ber dhaweydna imika xajkan dhaweydna waaban kala la soo qaaday iyadoon horeba ugu diray oo markaas laakiin waa waxa dhacay baan leeyahay dee waa ogaanaysaan waana tan imika adiladeedii aan hayno horena ibrahim ibn mundir alxizaami baynu kitaabka ugu soo aragnay caawana waa kan muqirat ibn cabdiraxmaan alxizaami taas aynu hayno sawaabkina waa kaasun ee sidaa kutubtaa kusugan waa dee khada un intuu dhacay dadkiina aan loo baraarugin la iskagana daba tegay qolooyinkii muxaqiqiinta iyo shuraaxdii wixiina ay iskaga daba tegeen حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال همام بن منبه baa wuxuu hi hada kani waa أxaadiثtii buu sheegayaa صaحيifadiisa ker u ka wada wariyey abi hurayra u ka wada wariyey maa kii weeye xadaثna uu noogu waramay abu hurayrata can محamadi rasuul الlahi صلى الlah عalيه وasلم rasuulkii ilaahay uu noogaba waramay فذkر markaa wuxuu sheegay abu hurayra أxaadiiثa أxaadiiث minha أxaadiiثta waxaa kaba mid ahaa وaqaala wuxuu yihi abu hurayra odranaya baynama rajul yasuuq badanaة mqalada kale waxaan filayaa dee marar badan baynu soo aragnay cibaaradan aynu nafteeda soo aragnay waxay u timina nagama qarsoone dee kolley dad had iyo goor cusub baaba iskaba imanaye waxa ay tahay hamaam ibnu munabih ninkan la yidhaahaa axaadiis boqol iyo afartameeye ah ayuu ka wariyey abu hurayra sanad keliyana way wada leeyihin oo dee isagaaba abu hurayre kaba wariya waa axaadiistaas axaadiistu axaadiista badan ee isaga abu hurayre ka wariya meel keliya ay ku wada qornaayeen waa saxiifo saxiifatu hamaam can abi hurayra axaadiista boqol iyo afartameeyaha ahaa bukhaari iyo muslim in badan oo kamida way wariyeen laakiin qeyb bay ka tegeen taasna waxay daliil u tahayba bukhaari iyo muslim xadiidkii saxiixaay oo dhan may wada dhamaysan waa axaadiid isku dariiq ahayd isku sanad ahayd ayay qeybna wariyeen qeybna kaba tegeen oo axaadiidan dee boqol ma gaadha intay kaba wariyeen haddana boqolkaa waxaan gaadhinay kaba wariyeen iyagu intay isku raacsa isku waafaqeenna intaa way ka yartay inna way kala leeyihinna waa iskuba waafaqeen imaam axmed baa isagu meel keliya kusoo wada arooriya musnadkiisa markaa muslim baa axaadiidta markuu warinayo ayuu isagu idna ma bedelo sanun buu isticmaala xadiidku kol hadduu saxiifada ahaa macnaa xadiidkii koobaad maaha waa axaadiidtii dhexda ayuu xadiidkani kaba mid yahay markaa si uu taa u caddeeyo ayuu san u isticmaala bukhaari isagu daabit ma laha koluu xadiidka koobaad soo qaato mid kale ku cadfayo koluu kii un iska soo qaato uu doonaya labadaba u leeyo daabit san oo kale oo la raaco oo si uunu laazimay ma jirto marka arrinka tan ku xambaarayna waxa weeyaan waxaa jirta dee xagga musalaxana way kuba sheegaan hadduu ruux axaadiid isku sanada wariyo uu maqlayo sanadkii oo dhami xadiidkii koobaad buu dee markuu sanadkii wada maqlay saasoo kale xadiidkii koobaad intii kale waxay ku cadfanayduun taa kale hadduu u baahdo axaadiidtii dhexda ku jirtay xadiidkii koobaad ee sanadku la socday mid aan ahayn oo intii kale uu baahday inuu sheego kii hore kaba tago sanadku markaa hore suu maqlay san may ahayn sanadku xadiidka koobaad inta kalena waa lagu cadfuno kuwani sanadka lama socone ma leeyahay inuu intuu sanadkii sheego dabadeedna axaadiistii kale dhexda ku jirtay ama aakhirka uu soo naqliyo mise wuxuu u baahan yahay xadiidkii koobaad horta siday isugu cadfanayn inuu sheego taas baa khilaafkooda halkaa jirtay ba ixtiyaad ahaan iyo warac ahaan ayuu muslimsan u yeelaa waa kanoo wuxuu yidhi xadiid sanadkii buu sheegay markaasuu axaadiis sheega ujeedadu axaadiis baa ka horreysay weeye maxaa deeto markaas ka mid ah axaadiisii waa ku doonaye ayuu soo qaatay bukhaari baa kolkol xadiidka koobaad buu soo dhigtaa markuu xadiidka koobaad soo dhigto kii uu doonayana ku cadfaa etay kolkol dadka ku adkaataa xadiidkan koobaad munaasabada uu baabka la leeyayna baab buu isagu dhigtay baab u baabaystay waa xadiidkii naxnu alakhiruuna asaabiquuna taas xadiidkeedii buu raqamka waaxid ahaa dee taa aan baabkii iyadoo nin calaaqaba lalahayn sababtu wax kalena may hayne waa si uu ugu cadfo xadiidkan kale kolla maxaa dhacda inuu iska daayabo xadiidkii uu doonayay uun sanadkii uu kuba soo qaatay lakiin muslim arrinkan ixtiyaadka badani kuba sugan yahay ayuu la yimaadaayo cibaaradan ah wa qaala markaa wuxuu yihi abu hurayra odhanaya baynamaa rajulu yasuuqu badanata muqaladata ayuu qaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waylaka irkabhaa war hoogaagee fuol raaxiladan aada wadato ama badanadan faqaala wuxuu yihi ninkii badanatun hiya badanatun rasuulka ilaah neefkani waa hadi uma jeedo waa neefkeela badanadii ee waa hadi buu yihi ya rasuul اllahi qaala wuxuu ihi waylaka dee rasuulka ilaahina kamay qarsoonayn oo wabatan muqaladada ah oo inay hadyitay waa garanaye waylaka irkabhaa waylaka irkabhaa taas baa rasuulka ilaahi bal xadiid kale oo raqam kale le waa kan oon dee xadiidkii ma ahayn xadiidkii abu hurayre lakiin macnahan uu leeyahay وxadثnي cمر الناqd وسurayج بن يuنس qال xadثna هuشaym qال أخبrna حmayd عan haaبt عan أنس qاaل qaalada waxa le حmayd baa yihi وأظننيi waxaan isu malaynayaa qad samictu xadيidka inaan maqlay min أنس أنس inaan ka maqlay ninkan حmayd طawيil la yidhaaho أنس uu soo gaadhay أxaadiiث uu أنس ka wariyeyna way jiraan axaadiid intaa ka badan uu asxaabtii anasa haabit iyo qataade iyo ka wariyeena way jiraan markaas xadiidkan waa kanoo haabit buu ka warinayaa laakiin wuxuu leeyahy weliba waxaan isu malaynayaa anas inaan ka maqlay imanka haabit waa ka maqlay can anas laakiin weliba wuxuu leeyahay inaan anasna anugu kaba maqlay ayaan u malaynayaa qad samictu min anasin xa وxadثna يحyى بن يحyى واللفظ لh qال أخبrna هuشaym عن حmayd wa حmayd طويل عن haaبt البناني عن أنس imaka waa tan oo cibaaradii وaظنni طريقa dambe ee يحyى بن يحyى waana lafdigan xadiidka laynoo soo نqlin doono lafdi ahaana isagaa leh kuma sugna bal حmayd kolley waa nin kitaabkana inoogu sugan xaadiidta uu ku leeyahayna majmuuce laakiin horta xumayd dawiil waa dadkii ay culimmadu ku sifeeyeen tadliis welibana waa dabaqada saddexaad oo kale iyo marka la eego taqsiimka calaa iyo xaafid ibnu xajar iyo waa dabaqo markaa ta saddexaad haddii la yidhaaho ee wixii ay caddeeyeen la xujaysto laakiin cancanadooda ay tahay in laga joogsado taas ba ay tahay marka la eegana arrin baa jirto culimmada qaar lagaba soo naqliyo xumayd طawiil axaadiista uu anas ka maqlay inay koobantoo barhkood shan bay yidhaaheen ba xadiis buu kaba maqlay barhna way ka yar badiyaan inta kale oo dhan bay leeyihiin waa ama haabit iyo qataade iyo asxaabta anas buu ka maqlay axaadiista dariiqa xumayd laguba wariye anas uu ka warinaya toosna dee inta aad bay ugaba badan tahay oo taasna waxa ay keentayba inay culimmadu yidhaahaan inta badan axaadiisan uu anas toos ugaba warinayo waa axaadiisa tadliis ku sugan yahay axaadiis uu tadliisiyey bal bukhaari iyo muslimna kollay tan way ku kala duwan yihiinoo bukhaari xumayd can anas waxoogaa uu badsaday baan odhan karnaa axaadiis badan buu kaba soo saaray muslim se cilladaa daraaddeed aada buu u yareeyey xumayd can anas aada bay ugu yar tahay mos laakiin kitaabkeenna haddaan eegno axaadiista uu samaa caddeeyey xumayd isagoo sheekiisana le samicta ama xadathanii waaba li xadiid kama badna inta badanna ee anas iyo dad kaleba way isugu jiraan axaadiista uu cancaneeyeyna kolley ilaa koob iyo labaatan way gaadhaysaa kitaabka muslim laakiin inta badan ama waa dariiq saabit ama waa dariiq aan ahayn dariiqan anas oo kuwa anas culimadu dee tadliisiya waxaa kumay sheegina waa axaadiista anas inta badan bay idhaahaan bukhaari laakiin ama wuxuu inta badan haba badsadee oo muslimiyada cilladaa daraaddeed buu u yaraystay xumayd can anase wuxuu inta badan wixii uu ama samaac caddeeyey ama maxal samaacoo kala dejisan sa hadduu xadiisa shucba warinayo uu yahay shucbana sheekhadiisa waxay tadliisiyaan kama aqbali jirin iyo kuwaasuu isaga uu soo saaraayo waa uu cinaayado o ihtimaama muslim laakiin aad buu yareeyo axaadiistan markaa xataa in cancanaysan maha badankoodu inay anas yihiin anas waxa yihi inta iy waaba in yar barhkoodna ay noqonayaan duruq kale iyo waxyaala loo hayo xadiidkan maanta kol hadduu caddeeyey waa sidadiina bal tadliisa kuba sheegeen markay la ogyahay haabit iyo qataade iyo waa asxaabtiisii siqaadka ahayd oo haabit marka uu rido dee ishkaal ma jiro nin siqa ayuunbuu riday hadday taa tahay imaka tan wuxuu leeyahy waxaan u malaynayaa inaan anas ka maqlay laakiin xadiiskii waa dariiqa haabit arrinta markuu can haabit ma tadliis meeshii ma jiro ee tadliiskay sheegeen waa marka xumayd can anas taas baa tadliisku yahay wuxuu yihi markaas qaala anas baa wuxuu yihi mara rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu maray birajuli nin yasuuqu kaxaynayo dabada ka wada badanatan neef geeloo hadiya faqaala wuxuu ku yidhi irkabhaa fuul faqaala ninkii baa yidhi inahaa badanatu waa badana rasuulka ilaahay ow qaala irkabhaa fuul buu yidhi maratayni laba goor buu yihi rasuulka ilaahay ku celiya aw halaatan oo dee isagii ninkii baa haddana is yidhi malaa rasuulka ilaahay aada uma dareemin inay hadyi tahayo hadalkiibuu ku celiyey inahaa badana oo macnuu yahay waa hadyi rasuulka ilaahay baa deeta markii saddexaadna sian soo maray wayna ka raaciyey bal laba dariiq baa inoo hadhay markaasaan xadiid kusoo noqon doon intaynaa xadiidka jaabir gaadhin ama baabkeen waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can miscarin can bukayr bn اlakhnasi can anasi qaala anahu qaal samictuhu yaquulu bukayr ibn anas baa leh waxaan maqlay qaala dee waxaan leeyahay bukayr baa leh samictu ay samictu anasan yaquulu xaal uu ku qowlayo mura cala الnabiyi salى اllahu alayه wasalam waxaa lala maray rasuulka ilaahay korkay bibadanatin neef badano aw hadiyatin waa isla macna maanta halkan hadiyana waa ti aynu xalay soo marnee soo dabdinay faqaala wuxu uhi irkabhaa fuul qaala ninkii baa yidhi watay inahaa badanatn aw hadiyat faqaala muxuu yihi wan macnaa haba noqoto wain kaanat badanatan farkaba oo dee intii shardiyad ahayd weeye ficlu shardiga iyo jawaabtiiba way xadfan tahay ee waana siyaaqa ina tusayo wain ay wain kaanat badanatan farkaba badana haba noqoto haba ahaatee full oo dee igama qarsoona buu leeyahy inay badano tahay وxadثna abu qrayb qal xadaثna بن bشr mحamed بن bشr الcabdi weeye can mscr qal xadaثnii bukayr بن اأknas qal samictu anasa yaqul mura عlى النabiyi slى الlah عalيه وsلم bbadnt rasuulka ilaahay baa waxaa lala maray bbadn fadakra ml xadiidkii hore oo kalau sheegay bal iyada xadiidka wuxuu daliil u yahay badanadaas ama neefka hadyigae dee waxyaalaha la fuulaa taageeri oo kale in uu ruuxii saaxibkeeda ahaa ilaa inta uu xaramkii ka gaadhsiinayo inuu fuulaa inay u bannaan tahay bal taasba weeye xaggan imaka xadiidka اxtiyaaجiye nooguma sugnayne lakiin lafdi nasaa-iba wuxuu ahaa nasaa-i wuxuu arkay rasuulka ilaahay nin jahadahu اlmashyu uu dhibay socodkii uu lugeynayay oo daalan dee neefkiina dabada ka wada waa mid xadiidka jaabirna waa wuxuu inoo kordhinayo ah ruuxii hadduu u baahdo inuu fuulayo sidaasuu tarjamada uga qaato bal xadiid kale macna inoo sii kordhinayaana waa inoo dambeeyaay bal taas baa markaa waxaa xadiidkan iyo ka dambe markaan isu geysano ah ruuxii badanadaa waday hadduu u baahdo uu fuulaya fuulitaan aan idraar iyo dhib iyo dee aanay ugu sugnayn oo si say noo soo socota macruufa rifqi ku sugan yahay aan idraar ama darar uga imanayn neefkii ayuu uba fuulayaa u adeegsanayaa bal taas wey taa kollayna sa macnahaas ama xukumkaas waa se markaa imaam shaafici iyo qolooyin kale oo ahlucilmiga ka midi ay kuba tegeen halkana daliil ahaan iyagaa ugu wada xoog badan oo haddii aanu u baahnayn ma fuulayo weeye haddii n welibana markaa uu fuulana waa inuu si macruufa si sahlan dabacsan oon iyadoo darar ugu sugnayn bal matalan taasna uu noqdo ee fuulitaankiisii iyo hadduu wax ku raranayo xataa iyo taa ay noqoto xadiidka dambea taas inoo keenaya bal aymo iyagu le inuu fuulo min gayri xaajatin kol haddaan darar uga imanayn waa jiraan wuu leeyahay kuwala may in daruuro adag timaada mooye si kale umaba fuulayo laakiin xadiidkusu inoo faa'iideynaya ama la axaadiidani waa taas oo waa kan xadiidkii jaabirna وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna يحyى بن سعيد عن بن jurayج qال أخبرني أbو الزbayr qال سمعت jابر بن cabdاللahi ayaan mqlay سئلa xaal la weydiiyey can ركوب الhdي waxaana riwaayada dambe inoogu sugan saaئلku inuu isaga ahaa isagaa weydiiyey faqاala wuxuu yihi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يquل xaalu ku qowlayo اrkبhaa manaa waa hadyiga fuol bilmacruufi waa si rifqi iyo ixsaan iyo darar la-aan ay ku sugan tahay ku fuul oo dee wax culus ooni qaadi karayno berriba aanay meel sha la gaadhin ee dhexda ay fadhiisato kuma rarayo kumana qaadayo ee waa rifqi iyo ixsaan idaa uljita ilay haddii laguu baahiyo oo dee daruura iyo xaaja ay kuu qabato laguu baahiyo welibana xataa tajida dahran maaha inaad sidaasun ku soconaysa waa ilaa gaadiid kale oo bedelkaa ood kaga maaranta ad ka helayso dee hadduu ilaa intu maka ka gaadhaya anuu xerina iyadiibuu fuushanaan hadduu wax kala helo aan hadyi ahayna kiibuu ku wareegayo iyada waa iska dayn markaa baahi ay jirto si macruufana fuulitaankiisu uu yahay markaa way u badnaan tahay oo waana tarjamada qaydkii uu kusoo qayday liman ixtaaja ilayha halkan xadiidkan ayuu kaba qaaday bal taas buu ihi idaa uljita ilayha xataa tajida dahra dahrina asalka hore dee dahr duhuraadna way ku jamciyaane waa gaadiidkaa la fuula rikaab weeye waa geelaa la rarto ama la fuulo taas bay dahri ka cabiraan sababto dahridi waa dhabarke inay adeegsigan la adeegsanayay iyo intifaaca halkan fuulitaan loogu intifaaciya baa dhabarkii ah oo waa wixii dee la adeegsanayay meeshii lagaba fuulayaa dhabarkiisii oo deetay dahri yidhaaheen duhuraadna way kuma jamciyaane macna waa rikaabki iyo gaadiid aada fuushay inaad ka helayso وxdثnي سلمة بن شhبيب qال xdثna الxسن بن أعyن أعyنkana waa awowgi oo loo نisbeeyey horayn usoo aragnay qال xdثna معqل معqل بن عubayd اللahi أbو cabdاللahi taasna horaynu isagana waa nian kitaabka aynu kuba soo aragnay عن أbي الزبyر qال أنه qاaل سألت jاaبرا ayaan weydiiyey عن ركوب الhdي faqاl سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يquل اrkبha بالمعروف lfdigii إdaa uljita ilayha riwaayadan kuma sugna xataa tajida dahri inaad bedel ka helayso dahri kale aad ka helayso si macruufa u fuurde waana markaad u baahato baabu maa yufcalu bilhadyi idaa caiba fi ariiq baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yufcalu lagu samaynayo bilhadyi hadyigaas waa axkaam aan ogaanayno un imika hadyigaasoo waa xoolihii loo waday xaramka waxaa lagu falaya lagu samaynayo idaa cadiba id hadduu halaagsamo hadduu halaagsamo waa halaagsamayba e macnaa waa hadduu laga baqdo inuu halaagsamo oo neefkiibaa socon waayey inuu baktiyaa laga baqanaya maxaa laga yeelaya welina ma gaadhin xaramka iyo halkii lagu qali lahaa ee loo waday muu gaadhin fi ariiqa dariiqa dhexdiisa uu ku dhowaado inuu halaagsamo bal wixii laga yeelaya wixii lagu samaynayey axaadiis ay noogu iman xadaثna yaحya بn yaحya qaal aخbarana cabdاlwariث بn saciidi can abi طayax الضbciyi abu طayax الضbci yزيد بن حmayd oo waa nin sqاar الtaaبiciin ba isba ah ama dabqadii ugu dambeysay kitaabka hore aynu usoo aragnay waa nin hore aynu usoo aragnay kunyadiisan iyo nisbadiisan kuba shuuroobay dabacina waa dabeyco reer la yidhaaho ayaa nisbadu ay tahay oo markii dambena malaa badankoodu intay basro degeen waktiyadii basro la degay xaafad gaaro oo iyagoo loo nisbeynayo kuba laha soo saaxib alansaab yidhaaho wuxuu yihi xadaanii musa bnu salamata alhudaniyu qaala indalaqtu ana wasinaan bnu salamata muctamirayni bal musa bnu salamata bn lmuxabaq waa nin taabiciya isna kitaabka horeynu ugu soo aragno reer hudayra ninkaas baa wuxuu leeyahay waana dabaqadan ka horeysa un dabaqadan dubaci ama abutayaaxi dubaciya waa dabaqadii qataade iyo zuhriya dabaqadoodii ama raabica wuxuu yihi aniga iyo ana wa sinaan bnu salamata waa walaalkii sinaan ibnu salamata bn lmuxabaq halkan dikri un weeye laakiin xadiidu riwaayo ku leeya inoo dambeeyo markaasaan in yar tarjamayn doonaaye ani iyo sinaan ibnu salamata bn lmuxabaq uu ka weynaayo waa walaalkii ayaa tagnay xaggii markay u kaceen muctamirayni xaalaan nahay anagoo cumraysanayna qaala muusa bnu salama ibn lmuxabaq baa wuxuu yidhi wandalaqa sinaanun sinaan wuxuu la tegay macahu maciisa oo u kaxeeyey bibadanati neef hadiya oo yasuuquha u kaxaynayo oo ujeeddadu markaa ay xaggii u dhaqaaqeen maka cumrana ay u jeedeen walaalkii sinaan ayaa wuxuu waday neef geela oo hadiye ahaan uu waday oo uu kaxaynayey faasxafat calayhi biariiq faasxafat way joogsatay weeye macnaa way daashay socon weydayo way joogsatay caleyhi biariiqi dariiqi intii aan meelba adigu dee aan la gaadhin maka asxafa kol kolna zaxafana ficilku malaa hulaahi iyo rubaaciba waa loo isticmaalaa barhkood baa sida khadaabiya sheegta inay muxadisiintu tan haba yidhaaheene sa fiican usxifat ama in la yidhaaha laakiin dee luqawiyiintii kaleba way soo naqliyeen asxafa iyo zaxafa iyo bimacnaa kalawaqafa wey waa daalay oo uu joogsaday uu dhaqaaqi waaye neefka bal alfaadaha inoo soo socda asxafadan iyo ubdicata dambaysa oo kale iyo waxyaalahaasi waa isla wada macno waa neefku markuu socon waayo uu dhaqaaqi waayo markaa ama weynimaha la dhaqaaqi waayo bal ama isagoo xoogle uun dee ha daalo oo ha joogsade oo shardi mahay dee inuu husaar iyo waxaas yahay tan bay u isticmaalaan fa asxafat macnaa waa badanadii ayaa joogsatay oo u dhaqaaqi weyde u socon weyde calayhi biariiqi dariiqii intaan la gaadhin maka facayiya wuxuu la daalay bishaniha waa bimacrifati xukmiha weeye ninkiibaa dee wax alla wuxuu yeeluu garan waayo neefkii halkii uu ku waday ma gaadhin dee waana kan oo dee iyadii uma joogayaan halkan oo iska soconayaan bal hadday socon weydo saa ay ugu socon weydo muxuu ka yeelayaa in halkii lagu qali lahaa weli muu gaadhin arrinkeedii waa xukunkeedii inuu garto ayuu halkan facayiya kollay malaa dhowr wej bay soo naqliyeenoo cayiya iyo caya iyada waa isla macno oo xaye iyo xaye oo kale weeye oo macno keliya cuniyana barhkood way ku dabdiyeen haddii cuniya la idhaha bishaniha uu u ihtimaamay waa ka warwarayo shanigeediiyo wuxuu ka yeelaya sa uu si yoolo xukunkana ma hayn oo dee xukunkii sharcigaa neefku markuu intaan meeshii la gaadhsiin uu dhexda uu fadhiistaba laga baqday inuu halaagsamo waxa laga yeelaya taasi way kaba maqnayd imaka cid waktigaa u fatwootana halkaa kama helayo markaa shanigeedii buu aada ugu ihtimaamay haddii cayya la idhahna macna waa cajaza can macrifati xukmiha weye wuxuu ka caajisay la daalay isaga naftiisuu ka caajisay inuu garto bal xukumka ay leedahay neefkan u socon waaye taasba weeye oo macnuu taabuu noqonaya manaa cajaza can macrifati xukmiha low cadibat caleyhi fi ariiqi kayfa yacmalu biha wey seebuu ku samaynayaa bal muxuu kaba yeelayaa ma halkanuu ku qawli ma sidaasuu ku dayn ma waxbaa laga cuni karaa mise lagama cuni karo weli meeshiina lama gaadhsiine isaguna wuxuu markaa uu niyeeyey bay hayde tii buu isagii la ka caajisayba inuu garto in hiya markaa facayiya bishaniha in hiya ubdicat ubdicat iyo asxafat waa ta aan leenahay waa hadday joogsato i dhaqaaqiba weydo oy soconba weydoy halkaa dee ay noqoto in lagaga tago waxa laga yeelaya xaaladeedu ay tii xukunkeedu wuxuu yahay tiibuu isagiina kaba caajisay inuu garto ama uu ihtimaamay haddaan cuniya nidhaaho kayfa ya'ti biha ay kayfa yafcalu biha way seebuu ku samaynaya muxuu ka yeelaya faqaala wuxuu yihi sinaan baa odhanaya lain qadimtu lbalada beledkii waa maka haddii aan tagoon gaadho dabalaa waxaa muuqatay inaan aada ugaba dheerayn laastaxfiyana can dalika laastaxfiyana waxaan ku xeeldheeraan doonaa can dalika waa asu-aal can dalika inaan masaladan dee dadka weydiiyo oon ogaado xukunkeeda aan ku xeeldheeraan doonaa taas buu idhi astaxfiyana ay laasaladna su-aalan bariiqan can dalika saasuu nawowi kuba fasirayaayo imika markaas oo deeba xagga masalada oo kale alxa fi lmas'ala iyo alxafa fi lmas'ala iyo axfa fi lmas'ala intuba macnaheedu waa maxay wuxuu ku xeel dheeraaday su-aashii ku celceliyey badsaday oo ilxaaxan su-aashayo ilxaaf iyo ixfaa intuba macno keliya yimaadaana waa almubaalaqatu fi su-aal waxaan aada ugu xeel dheeraan doonaa inaan cilmigeeda doono inaan waxwey dadka weydiiyo garanayo macrifada le baltan ama culimada aan weydiiyo ayaan aada ugu xeel dheeraan doonaa bu taas buu yihi oo laa saladna su-aalan bariiqan can dalik oo axfa fi lmasala iyo alxafa fi lmasala iyo alaxa fi lmasala waa markaa ilxaaxi mubaalaqadii xeel dheeraantii taas ama celcelintii badnayd ayaa intaba loo isticmaalaa taas buu yihi qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya muusa oo xadiidkii noo warinayay faadxaytu ay dakaltu fi waqti duxa wey oo waqti barqay malaa soo gaadheen maka oo waqtigii barqadii ayaan gudagallay falamaa nazalnaa markaanu degnay albadxaa dee waa abdaxa ma albadxa aan degnay ayuu qaala yidhi sinaan baa odhanayo walaalkiia arrintuna arrinkana qabsaday indaliq bal waxaad u tagtaa ood inoo geysaa dee way israacayeene ila bni cabbaas ibna cabbaas nataxaddat ilayhi waan la sheekaysanaynaa warsanaynaa arrintanaan weydiinaynaa nataxadatna waa jasmisan yahay ficilku oo wuxuu ku jasmisan yahay jawaabtii dalabka indaliq ficlu amar bay ahayd markaa dalabkaa jawaabtiisii dee waa waxay ayaa keentay in ficilkan dambena la jasmiyo indaliq ila bni cabaasin ficlu amarka nataxadat macnaha kalayna waxaaba yidhaha markan ay leeyihiin jawaab dalabbu waxaana ku jasmisan yahay ficlan waxa qadaran shardi baa qadaran oo arrintu asalku shardi baa meeshii qadaran aan la sheegin oo dee asalku wuxuu ahaa la indaliq ila bni cabaasin waxa weya dee in nandaliq nataxadat ilayh haddii aan tagno sidaasaan yeelaynaayo shardi jawaabtii buu ficlan yahay e laakiin dee kol haddii aan lagu dhawaaqin oo nukaasna qaymaka aan wax la sheegay ahayn ayaa jawaabtii dalabka ayaa jasmadan keentaa la odhanaya ee shardi muqadaraha inta badan ayaa dee ficlan leh xukumkan waxaan keenay qaala wuxuu yidhi waa muada ninkii xadiidka warinayay ee muusa bnu salama ayaa wuxuu yidhi way u tegeen fadakara wuu sheegay oo waa sinaan oo walaalkii lahu libni cabaasin cabdullahi ibnu cabaas wuxuu u sheegay sha'na badanatihi hadyigiisi neefkiisii hadyiga ahaayee dee joogsaday ee u socon waayey bal xaaladeedii imaka halkan inay halkii kaga yimaadeen iyo inuu usoo socday xadiidka inooguma cadda laakiin markaa horta dee waa la gaabiyo o la daalay una waa joogsaday faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi cala alkhabiiri saqata ama ruuxii waxaan aqoonta sare u lahaa ayaad waafaqday ood la kulantay cala alkhabiiri saqata buu yihi macno waa maxay waqacta ama catarta calى shaksi aladi huwa khabiiru bixukmiha min aqoon xukunkeeda uleh macrifo uleh waayo rasuulka ilaahay buu ka maqlo cilmi buu hayay ayaad la kulantay ood waafaqday arrinkan cala alkhabiiri saqadta kalley waa mas masel carbeed oo ka horreeyay ibnu cabaas oo dee carab markaa qabla alislaam ba ay isticmaashay markaa kutubtan dee amsaasha carbeed kaba hadasha ama ay ku ururiyeen mahmaha carbeed ee waa masel ay soo arooriyaanba taas ay sooba arooriyaan kollayna la isticmaalay oo ibnu cabaas oo kan isticmaalay oo farazaq oo kale xusein ibnu cali maalintay nimankii dee reer kuufa ay yidhaaheen soo bax waanu ku raacaynaa ee walow loo naseexeeyey haddana uu ka tegay xijaaz ee oo dhexda uu kulaba kulmay intaanu ciraaq gaadhin ayuu farazaq la kulmay oo yihi maa waraa'aka ya farazaq xuseen baa ku odhanaya ibnu cali markaasaa muxuu isna yidhi cala alkhabiiri saqat ruux arrinta cod ayaad waafaqday ee markaasuu yihi alqulubu macaka wasuyuufu maca bani umaya qulubtuna aday kula jirtaa laakiin seefi reer bani umaya ayay la jiraan oo markaasuu yihi rubaad ii sheegtaa ujeedadu markaa de waa taas de wixii ka dhacayna markii dambe ay dhaceen waa afar iyo lixankii marka waxaan uga jeeda cala alkhabiir ruuxii shaygan macrifada u lahaa kollayna way sheegeen kutubta ansaasha ciddii ugu horreysay carab ku hadashay hadalkane ruuxii waxaan macrifada iyo aqoonta u lahaa alkhabiir waa alcaalim un alkhibrana waa almacrifa tajribadana waa tan oo kaleo laba yidhaaho khibradii tajribadii la yidhaho waa garashadii fasأl bihi khabiira iyo walaa yunabiuka mil khabiir qur'aankaba marka ruuxii waxaan aqoonta fiican ulahaa baa adigu aad leedahay ayaad ku dhacday dhacditaanka halkana bmanaa casarta wasaadafta weye ayaad la kulantay waafaqday ood heshay ruux waxaan garanaya kaa qancinayo kuba oo marka arrintii dee cilmi uleh ayaadan taas marka bal waxa le macnuhu waa taas bo marka waa kan u sheegayo wuxu uhi bacasa waa diray waxaana xadiidka kusugan buu leeyahay inuu daliilu yar insaanku kolkalo waxyaalaha mamaadixdiis ama isaga dee mafkaro iyo wanaag iyo ammaanba u ah inuu de haddii loo baahdo xaaja ay timaado san oo kale uu sheego oo macrifo ayuu isku sheegay ibnu cabaas waxaan inuu macrifo iyo aqoon u leeyahy bal aqoon durugsan uu leeyahay bacata rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu diray bisitta casharata badanatan lix iyo toban neef oo geelo oo hadiya ayuu diray maca rajulin maha xajkiisii wakti ka horreeye weeye nin buu raaciyey oo uu la diray wa amarahu ninkii amiir buu ugaba dhigay fiiha umuurteeda waa iyada gawraceeda iyo qaybinteeda iyo gaadhsiinta xaramka la gaadhsiinaya umuurahaasuu isagii uga dhigay mas-uul oo taa amiirba ugaba dhigay qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi famadaa ninkii ayaa tegey bal nin baa inoo soo socda haddii a la yidhaha xadiid kale ibnu cabaas kaba warinayo duwayb ibnu xalxala la yidhaaho iyaduna rasuulka ilaahay uu geel raaciyey ama geel badan uu dhiibay oo tiradu in yar bay intan ka yar badan tahay geel badan uu dhiibay si uu xaramka u gaadhsiiyo halkaa uguba qalo waaba suurtagal inuu ninkaa yahay ninkiibaa intuu tegay buu uma rajaca soo noqday faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay macna maaha inuu tegey oo meel dheer tegay intuu ka dhaqaaqay rasuulka ilaahay buu dib ugu soo noqdo wuxuu yihi kayfa asnacu seebaan ku sameeyaa bimaa ubdica calaya minha macnaa wixii joogsada ee ii socon waaya aan markaa iyada kaba mid ah maxaan ku sameeyaa oo haddii bal maala ubdicati naaqatu la idhaha macnaa kalaki asxafa tii unbay noqonaysaa haddii shaksiga lagu sifeeyo dee xataa xadiid saxiixa kuma sugan baaba mala taas ubdica b oo kale ama ubdica birajuli la yidhaaho oo markaa dee neefkiisi ama gaadiidkiisi uu u socon waayo ama ka joogsado ama kaba dhinto dariiq dee taasna ubdica bihi baaba la yidhaha macnaa wixii dee iga joogsada ii socon waaya ii gaadi waayo halkii aad dee bal matalan aada u niyooteed laba dirtay siban ka yeelaya maxaa hadduu dee neefo dhexda uu fadhiisto maxaan ku samaynayaa taas buuli qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh inxarha neefkaa balbireeyo bal uma sbuq waxaad gelisaa naclayha labadeeda kabood iqmis baa inoo dambaysa fi labada kaboodna waa kuwii iyada luqunta looga laalaadiyey calaamadii hadyiga ahayd weeye ee lagu garanayay inay hadyitae luqunta usudhaa kuwa waxaad dhexgelisaaba ood marmarisaa fii damiha dhiiggeeda uma ajcalhu anaa bal dee lafdigii waxaa buu ahaa imaka nacli haddii aad mufrad eegnana muanas bay ahaan layd haddii kalena dee in la tasneeyay ahaan layde damiirkan ifraadsan madkuur ahaan baan ugu celinaa waxaa la sheegay ee madkuurkaasoo waa labadaa kaboodee waa makabta uu dhex geliyey dhiiggeesi calaa safxatiha waa dhinaceeda ama kuriskeeda dhinaciisa saa ugu dhufo macnaa neefkii uu gowracay haraggiisa u kama saarayo oo ma googoynayo hidibkii oo ma qalayo ee dhiiggii dee ka markaa dhiiggeedii buu yihi geli labadan ama waxaan iyada calaamadii hadyiga ahaayee qilaadadeedii dhex geliyo markaa waxaad ku dhufataa kuriska dhinaciisa ujeeddadu markaa maxay tahay waxaa lagu garanayaa waxani inuu hadyi yahay ciddii kale maraysay dariiqa ama safar ha noqoto ama dadkii meelaha deganahaanta waxani inuu hadyi yahay baa lagu garanayaayo markaa dee ciddii hadyiga cuni jirtay waxaan cuni jirtay ayuunbaa ku intifaacay oo cuni ama iyaga wuxuu ka yeelaya isagu waa kan walaa taakul ha cunin minha ay waa neefkaa aada gowracday ee kaba mida hadyigii anta adigu iyo walaa axadun axad min ahli rufqatiga dadkan kula socday yani cun oo ujeeddada eeg neefkii markaad gowracdo calaamadaa ku dhejiyo dee dhinaceeda ama kurska dhinaciisaas dhiiggii ka matalan kabtaas adiyo aada dhex gelisay saa ugaga dhufo dhiiggii waa la arkayo inuu hadi yahay kale waa dariiq dee qaafilo iyo safara ay marayaan waa lasoo maray cid kalaa uga dambayd dadkii meelaha deganaa baaba arki kara ee bal matalan markaas ha lagu garto inuu hadiyey adigu se iyo dadka kula socdaa ya waxba ha ka cunina macnaha xataa waxaa la arkaa dee markay meesha tagaan inay wax ka cuni lahaayeen haddii caadi loo gowraco laakiin halkan weeye markay xaaladu taa noqoto dariiqii lagu sii gowraco intaanay gaadhin maxalkeedii ayaa rasuulku yidhi adigii cidda kula socoto o dhami waxba ha kaba cunina bal xadiidka dambea iyadana waxyaalo inoogu socdaan oo markaa labada xadii ama dee kan markaan wada gaadhno xadiisyada ayaan yar eegeynaa sababta uu ugu diidayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagiyo dadkii la socday inay wax ka cunaan وxadثna yaحyى بن yaحyى abubakr بن abi shaybة وعaliي بن xujri qaala yaحyى aخbarana وqaala الآakخarani xadaثna ismaaعiil بن culayata can abi طayax abطayax waa ti marka dhaweyd baan soo haynay yزيid can muسى بn سلمةa can iبn cabaasi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم bacaثa waa diray bثamaaنa caشhرaةa badanة sideed iyo toban geela oo hadiyo ayuu maca rajuli nin raaciyey u nin la diray ثuma dakra wuxuu sheegay waa ninkan maanta ka warinaya isagu abutayaax cidda kasii warinaysa waa ismaaciil ibnu culaya markii hore cabdulwaris ibnu saciid ayaa ka warinaya abutayaax imikana cabdulwaris umaaxa bedelkiisia ismaaciil ibnu culaya haddaba laftigiisa waa waxay ku kala duwan yihiin isagu wuxuu sheegay bimili xadiidi cabdilwaris ismaaciil xadiidkii cabdilwaris aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah walam yadkur muu sheegin awal alxadiidi xadiidka bilowgiisio qisadaa hore ee dee ninkaa sinaan ibnu salama iyo hashiisa badanadiisii iyo waxyaalahaas muu sheegin halkii lix iyo tobankana sideed iyo toban ayuu yihi intaasay ku kala duwayn oo in waa inuu ka aamusay uun laakiin waxaa dee ah lix iyo toban iyo sideed iyo toban xadiidkuna waa xadiid keliya marka wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waxaa suurtagala laba qadiyo inay kala ahayd ibnu cabaas labadaba haba wariye waa dee adigu bal nooc yar tawjiih xadiidka ay ku jamcinayaan ama se inay qadiyo keliya ahayde dee xukumka aan siinay inta ziyaadada oo sideed iyo tobanka ah sa loo siinayaana cibaaradan sita casharata waxa weeyaan waa ay kuba sugantahay inaanay lix iyo toban kaba badnayn inaanay lix iyo toban ahaydu mooye laakiin inaanay intaa wax ka badani jirin waxaan ka qaadanaynaa un mafhuum mafhuumkana waa mafhuum cadad waa tirada mafhuumkeedii marka usul la eegana cadadku mafhuum ma laha ayay kaba cabiraan ama mafhuumulcadad xujo maaha saa daraaddeed halkan inooguma horeyse sa xataa janais oo kale ruuxa muslimkee afartan aan ilaahay u shariig yeelayni ay ku tukadaan iyo boqolkay ku tukadaan iyo axaadiistaasaan soo aragnay waana siyaalihii lagu jamcinayay mid kaba midoo bal markaa ay tahay mafhuumka cadadka xujo maaha dee lix iyo toban markaa sideed iyo toban ma anfeeyaano intii ziyaadada ahayd baabanaan siinaynaa markaasoo waa mafhuum cadad oo kale daan isagii lagu camal falayn ama aanu xujo ahayn waxba imika markaa tanaafi kama dhexeeyo manduuqunkiisii lix iyo toban hadduu aha kana ziyaado ay nooguma tago sideed iyo tobanka sideed iyo tobankumaan kuba xambaaraynaa xdثnي أbو غسان المسمعي qال xdثna cبدالأعلى qال xdثna سعيد عن qtاadة kn waa سعيid بن أbي cروبة kole yaanu dee اشتiبah idinka gelin kol haduu qtaade uu ka warinayo سعيid lana iطلاaqo ama san oo kale loo ihmaaliyo waa سعيid بن أbي cروبة un waa nin marka la eego xertii qtaada raggoodii axaadiiiisa ugu iطqاan badnaa kaba mid ah axaadiiثa qtaade عن سiناn بن سلمة عن بن cabاsi bal سiناn بن سلمة markii hore walaalkii baa xadiidka warinayay muuse bnu salama waana kii na lahaa indalabto ana wasinaanu bnu salama oo dikri buu halkaa ku lahaa laakiin maanta isaga xadiidkan inoo soo socdo warinaya xadiidkii hore ibnu cabaas hadduu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxau uu kaba warinayay kan waa sidaa udhaxayso nin kale ayuu kaba soo naqlinaya saxaabadii ahayd bal sinaan ibnu salama ibn lmuxabaq waa muuse bnu salama ibn lmuxabaq walaalkii waana nin taabiciya laakiin barhkood baa waxay idhahaan ru'ya ayuu leeyahay macnaa waktigai rasuulka ilaahay buu dhashay ama sanadii xunayn buu dhashay bay yidhaahaan oo hadduu xunayn dhashay aragtina waa leeyahay bal waa taabici aada u weynun barhkoodna jaanibkaas ay suxbo ay uguba sugeen suxbay uguba sugeen bal markaas kitaabkeennan muslimna xadiidkanunbu ku leeyahay bal waxa weeyaa dee xadiidkanunbu ku leeyahay wax kale kuma laha arrin kalena way jirtaayo culimadan dee waxa weeyaan xufaada qaarkood waa sida ninkan waxa weeyaan abulcamaar shahiid laba idhaaho kolley axaadiis malaa dee shahiid waxaa loo yihi saddex boqol iyo toddobiyo tobankii jirada markii nimankii qaraamidada la odhan jiray ay soo galeen maalin tarwiya kacab xaramka ay soo galeen ee wixii dhulkaa joogay oo dhan ba ay laayeen kacbada hareerteeda iyo duruqdii maka iyo taas xataa zamzamkii ay ka buuxiyeen xajarul asadkiina ay qaateen ee koob iyo labaatan ka sanood ay laba maqnaayn maalintaas ayuu dadkii soo xajay ahaa abu camaar ishahiid isagii walaalkiiyaba halkaa laguma dilay bal markaas ayaa kollay dhowr iyo soddon xadiis oo uu kalaam ka keeno muslim baa jirto imika waa madbacaysan bal nustaynka muslim barhkood baabay dabacaadka qaarkood ayay laba madbaceeyeen axaad markaa kalaamkiisii oo xadiidkan buu ceel hadalkaba keenay iyo naqdi kollay waxa weeyaan dad kale oo iyaguna xadiidka intiqaadku laba yimi uu jiraa sababtu waxa weeyaan ninkan sinaad ibnu salama waa ninka aan leenahay ru'yo ayuu lahaa markaas waana nin isagu mutaqadima marka waxay iyaga agtooda raggaa iyagu xadiidkan naqdinaya waxay leeyihiin qataadat ibnu dicaama sinaan ibnu salama ma soo gaadhin markaa xadiidka inqidaac baa meesha jira qataade ninkan marka la eego waktiyadaa uu dhintay kolley qataada hadduu dhashayna dee nin saasoo roon ma ahayn oo waxaanay sugahayn qataada inuu wax ka maqlay sinaan uu wax kaba maqlay taas baanay sugahayn oo xataa haddii lasoo gaadhsiiyo dhowr iyo toddobaatankii hijrada inuu dhintay dee waqti wax ka warin kara qataada maaha haddii lagaba horreysiiyo la yidhaha waa ka horreeyeyna siday barhkood yidhaahaan marka halkan bay leeyihiin arrinku taas maaha ee bal laakiin dee siday kuba tawjiihiyaan bal maala waxa weeyaan ibnu cabaar oo kale kitaabkiisan algurar uu kaba cabire kolley muslim iyo in axaadiidiisa iyo wixii bal guud ahaanba kolley waa kitaab aad u mufiida jaanibka muslimguba mufiida wuxuu leeyahy de kolley muslim taas xadiidkani axaadii dariiq kale oo inoogu sugnaabaa jirto ah waa dariiqii walaalkii muuse bnu salama ee yaziid ibnu xumayd kaba warinaya iyo duruq kale ayuu inoogu sugan yahay tani markaa mutaabac ahaan buu usoo arooriyey waxaana jirta yuktafaru fi lmutaabacaati ma laa yuktafaru fi lusuul oo arrinkani xadiidkani waa duruqdii hore ayaa cumdadii ah muslim taas buu ictimaadsanayey soo aroorinta halkana waa mutaabac ahaan wuxuu usoo arooriyey haddii dariiqan hadal lagaba keenana dee duruq aan duruqdii hore hadal kuma jiro waa duruq inoo sugan duruqdaa hore walaalkii kuba sugnaa oo walaalkii oo kaba dambeeyo on lahayn uu kaba yar yahay ayaa xadiidku inooguma sugnaanaya bal taasba weeye laakiin xufada qaarkood oo ah sayax ibnu saciid alqadaan iyo yax ibnu maciin iyo aimadaa waaweyn baa leh qataada sinaan wax kamuu maqlin intaas bay tahay cilada dariiq ahaantan laguma cileeyo wuxu hi hadaba can ibni cabaasin ana du'ayban abaa qabiisata xadaahu waa nin du'ayb la yidhaaho waa saxaabi du'ayb ibnu xalxalata ayaa la yidhaahaa koleyna kitaabkeenan iyo ibnu maaja buu kutubta ku leeyahay riwaayo iyadna xadiidkanun buu ku leeyahay sinaanna muslim xadiidkanunbuu ku leeyahay wax kale kuma laha duaybna waa xadiidkan xataa ibnu maaja iyo markaa xadiidkanunbuu kuba leeyahay nin macruufa oo taabici oo qabisat ibnu duayb la yidhaaho aabihii weeye oo waaba kan dee loogu kunyoodo aba qabisa aba qabisa qabisat ibnu duayb waa nin caalima oo taabiciintii kaba midaha culimadoodii bal ninkaas buu dhalay haddaba duaybkaas baa xadaahu ibnu cabaas u waramay oo wuxuu u waramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yabcahu mid dira macahu maciisa bilbudni waa haddii deelka la damiyo budn la yidhaahna waa si horaynu usoo ogaanay waa geela hadyiga ah ayuu raacin jiru isaga si uu maka u geeyo oo halkaa loogu qado uma yaquulu wuxuu odhanaya rasuulka ilaahay isaga ku odhani in cadiba minha hadduu halaagsamo kollay uu ku dhawaado weeyen hadduu halaagsamo waa halaagsame macnaha wixii laga baqanayay dee inuu dhinto iyo baktiyayo meesha minha shayun minha fakashita caleyhi aad uga cabsatid mowtan dhimasho iyo inuu baktiyo fanxara si ha ku dayn ee halkaa aad joogto ku gowracba uma kmis dhex geliyo naclaha waa kabti iyada calaamada hadyiga ahayd ee luqunta u sudhnayd fii damiha dhiiggeeda dhexgeli uma drib bihi waa nacligaas waxaad ku dhufataa safxataha dhinaceeda dhinacaa kuriskeeda saa ugu dhufo dhiigu ha ku dhowo oo hala arko calaamadaas dee ah inay hadyi tahay ha loogu gartee walaa tadcamha ha cunin anta adiga iyo walaa axadun axad min ahli rifqatika ra'da haddii la kasriyo rifqatika la yidhaahna waa caadi waa laba luqoo mashhuura dadka adiga kula socda iyo adigu toona waxba ha kaba cunina taas buu hi bal baabka axaadiisiisii intan weeye ta inoogu sugani waxa weeyaan hadday dhacdo hadyi dee beledba laga kaxeeyo loo wado xaramkii oo looga baqdo dee imaka san oo kale mowta macadaba loogaba baqdo inay waajib noqonayso dee in la dayaco maahe in la gowraco oo markaa isaga iyo masaakiinta iyo dadka kale ku intifaacaya ayaa waxa weeyaan loo loo kala dhex baxaya laakiin ciddii waday ciddii waday iyo ciddii la socotay uma banaana inay wax ka cunaan bal markaa kolley sababta halkan culimadu waxay kuba xambaareen waxaa la arkaa haddii maka la gaadho waktigii la gowracayo la gaadho ay gowracaan dadkani masaakiin yihin waxbay kaba cuni lahaayeen dadkii masaakiinta ah ee waxay leeyihin culimadu sababta nahyigani waa sadu dariica weeye waa wixii balba dariicadii baa la hor joogsanayaayo waxaa meeshii suurtagalba ah ee dhici kari lahayd haddii umuurahan inay markaa loo baneeyo inay cunaan hadyigii oo iska socon karo oo la gaadhsiin kara xaramkii inta tan loogu marmarsoodo in dhaxa lagu qasho oo nimankii ay meeshaataasi ay timaado inta loogu marmarsoodo la yidhaha waa socon waaye iyo waa daalay la yska qasho taas baaba de markaa oo intaanu gaadhin bal adigu si aanay taasi u dhicin dariicadaa loo hor joogsado ayaa isagii ciddii la socotayba ciddii qaafiladiisa iyo safarkiisa ahaydba waa si aanay taasi u dhicin ayaa loo diiday laakiin ciddii kale markaas dee way cunayaan oo waanay ku intifaacayaan bal taas baa iyada halkan iyada xadiidka tay noogu sugan ay tahay waxaa loogu diidaya waa taa dee umuurtiisa kale way cadday kol haddaan halkii gaadhina dee si aan maalkani u dayacmin waa la gowracayaa waxaa loo daynaya dadka kale ee socotada ah laakiin ciddii waday iyo ciddii la socotay iyagu uma banaana inay wax kaba cunaan xadiidka taas baa iyada inooguba sugan baabu wujuubi dawaafi lwadaaci wa suquudihi can alxaa'id wuxuu waa baab yahay wujuubi dawaaf lwadaac dawaafka dawaaf lwadaac la yidhaaho bal waajibnimkiisa uu waajib yahay iyo wasuquudihii dhicitaankiisa can alxaayidi haweenaydii caadada lahayd iyo tii nufasada ahayd uu ka dhacayo oo kol haddii ay markaa aanay daahirayn way iska tegaysaa waanu ka dhacaya wax lagu leeyahayna maba jirto bal taas buu baabu yahay aa baab xoogaa axaadiid yar dheeraan doona laakiin bal xadiisyada hore ama ibnu cabaas oo kale xadiidka ibnu cabaas mooyaane marka damben dhaafno xadiidka caaisha ayuunbuu xadiid keligu noqon doonaa weliba qeyb aynu kasoo aragnay intaynu xajka joognay markaa inta badan laq bay noqon doontaa markaan masalada sideeda u ogaaneen xadaثna سacيid بن maنصuر وزهير بن حرب qال xadaثna سفyاn عan سulayman الأحولi kalley سfyaankana waa سfyاn بن عuyeyn un سulayman الأحول عan dawusi عan iبn cabaasi qال أنh qاal kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna kuwa gadooma fii kuli wajhin wej kasta iyo dariiq kastaba oo ujeedadu markaa ay soo xajaan ee xajka u dhammaado ee mina maalinta laga tegaya ama nafru awal ha noqota ama nafru thaaniye ee kii maka gelaya iyo kii halkaa reerkiisii kaba tegaya dariiq kala marayayba adigu dariiq kastaba iyagoon beydkii dawaafin oo beydku aan u noqon waxa ugu dambeeya ayaa wej kasta iyo dariiq kasta iyo kolba halka dee itijaahoodu yahay ayuunbay u kici jireen dadku ay u gadoomi jireen faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi laa yanfirana axadu macnaha waa laa yansarifana iyo aanu gadoomin aanu tegin oonu bixin axadna markaa camalkii xajka u dhammaado xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo aakhiru cahdii waqtigiisa iyo cahdigiisa ka ugu dambeeya bilbeyti beytka dawaafkiisa oo ilaa waxa ugu dambeeya uu noqdo beytkuu dawaafo yaanu beledkiisii uba kicin waa dadkii tegayay ninkii baka iska hadhayay iska joogayay dawaaf ma saarna wadaacen qaala zuhayru zuhayr baa wuxuu ihi yansarifuuna kula wajhin walam yaqul fii macnaa waa ixtiyaadkii iyo waraci badnaa ee muslim macnuu waa kii uun ee labadii sheekh ee muslim lahaa saciid ibnu mansuur iyo zuhayr ibnu xarbin oo xadiidka wada wariyo sheekh keliya ka wada wariyey ayaa maxay ku yar kala dunaayeen midi muxuu yihi yansarifuuna fii kuli wajhin oo fiida xarafku jarka ayaa halkan kullida ka horeysay ka kalena darfi ahaan baa laftigu ku nasbisnaayo laftigiisu muxuu ahaa yansarifuuna kula wajhin macnuu waa mid keliya laakiin waa ixtiyaadkii iyo waraci muslim iyo alfaada sheekyada si uu u ilaalinayay ayuu yihi intaas ayaa midna fii buu sugay midna ma sugin walam yaqul fi xadaثna sacيid بnu mansuuri وabubakr بn abi shaybata wlafdu lsaciidi lafdiga soo socdana saciid baa le qaala waxay yidhaaheen xadaثna سfyaan عan بn daawusi عan abihi عan iبn cabaasi iبn daawus kolley waa imaamkii cabdالlahi iبn daawus nin caalim u ahaa abihina daawus iبnu kaysaan de waa imaamka macruufka عan iبn cabaasin qaala iبn cabaas baa wuxuu yihi umira waxa la amray annaasu dadka waxa la amray ee waxaa amrayna waa rasuulka ilaahi salawaat الlahi wasalaamu عaleyh waana ta aan soo aragnayba lafdigaa iyagu qawliga ahaa laa yanfirana axadu ibnu cabaas un baa warinayay daawus baa ka warinaya labada lafdiba markaa ibnu cabaas uu ka wariyay daawus de waana siiqadana lafdigeedu walow aan aamirkii la sheegin saxaabi hadduu isticmaalo aamirku waa rasuulka ilahi xukum sharcigana la cadaynayo oo waa marfuucun xukmane umira annaasu an yakuna inuu noqda aakhiru cahdi bilbeyti ilaa laakiin tan ibnu cabaas weeye kolley dee waana dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiidiisii kaleati uu kaba qaatay ila lakina anahu shaniyo khufifa waxaa laga fudaydiyey xukumkaas ah in dee waxa ugu dambeeya ruuxu uu laba yimaadaa dawaaf uu beytka dawaafa ay ahayd can ilmar'ati alxaa'idi haweeneyda caadada leh waa laga fudaydiyo iyada u ka dhacaya oo iska baxaysa qaafilada iyo safarkeedii ama dadkeedina waa iskaba raacaysa xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna yaحya بن سacيid عan بn jurayji qal aخbarani الxasan بn mslm can daawusi qaal anahu qaal waxa uu yihi daawus kuntu waxaan ahaa maca bni cabaasi cabdالlahi بn cabaas baan maciisa ahaa id waqtigaa qaala waxa ku yihi oo waxa u yimi zayd bn haabitin caalimka shahiirka ah ee dadkana marka la eego صaxaabadana miise kalaba lahaa walow caalim ahaa oo ah xagga cilmiga faraaidna ninkii صaxaabada ugu aqoon badnaa hase xadiidkii kuba yimi waa xadiid xasana duruqdiisa marka la eego afradukum zaydun ninka cilmiga faraaidka idinku yaqaana waa zayd ayaa u yimi zayd ibnu haabit oo wuxuu ku yihi tufti hamsadii istifhaamku way qadarantay istifhaamkuna waa istifhaam inkaareed istifhaamu inkaarin tufti tufti ma waxaad ku fatwoonaysaa an tastura inay fushooy tagto alxaaidu haweeneydii xaaidkaad koladu waa wax dumar ukhaasayay ta in la geliye maaha oo alxaaidatu lama odrhanayo inay dumar rag xaydaa ma jiraan oo hadhow la idhaaho dee lagu kala farqiyo mudakarkii iyo muanadkii wasfiga iyadu kaba dhexeeye an tastura alxaa'idu qabla an yakuuna inta aanu noqon aakhiru cahdi abilbeyt ma waxaad ku fatwoonaysaa oo dadka ugu fatwoonaysaa haweeneydii caadada lahayd iyadoon dawaafin inay iska tagto oo iska noqoto beledkeedii qabato isaga waa ku inkiraya waayo wuxuu lahaa zayd maye ma tegaysa ha sugta weeyo ha fadhido ilaa intay ka daahir noqonayso ay markaa ka dawaaisto xataa dadkii dee la socdayna markaa waa inay uxanibnaadaan oo iyadii u joogaan kale cumar ibn khadaab iyana waa si odhan jiray ibnu cumarna waa si odhan jiray walo markii dambe uu kasoo laabaysba faqaala lahu ibnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu ku yihi ima laa fasal fulanata alansaariyata ima laa ujeedadu waa haddii arrintan dee aanad si dee wax kale aan intan mooye wax kaleood ku qancaysa aanay jirin fasal weydii fulanata hebla alansaariyata bal masalada taa weydii laftigan ima laa kollay carabi waa lafti ay kuba hadashay ama cibaaro ay isticmaali jirtay waxaanay leeyihin imaadu waa intii shardiyada ahayd baa ma imika zaa-idaa lagu idqaamay oo ima de waa idqaamkiibaa ima keentay laakiin maadani waa zaa'ida laadana kolley iyado waxay dee meesheed taalaaba kolley waa jumlo kale ayuun bay meesheed ooleysaa oo macnuu markaa wuxuu noqonayaa ima laa ay in kunta laa tafcalu gayrahu waxaan aad imakay weydiinaysaa ma waxaas mooye wax kale haddaanad samayneyn fafcal kada waxaa kala samee intaasay tahay oo maadii zaa'idad ahayd baa intaa gashay marka laadana waxay kaga kaaftoomeen ficilkii inay sheegaan oo ima laa ay in kunta markaa haddii aad tahay laa tafcalu gayrahu wey waxaa mooye wax kale mid aan samayneyn ama wax kale aan kuba qancayn wax kale aan laba imanayn fafcal kada saas oo kale samey taas bay cibaarato ibnu asiir baa sida sheekuba u ka soonay nihaayadiisa asalka kelimada idhaha waa in iyo maadiyaa la iskuba idqaamay maaduna lafdigii zaa'id bay ku taho xukun ma laha waxaan u sheegaa carabi markay san kuba dhawaaqaysa imaala ahaan bay ugu dhawaaqaan oo imaa laa kuma dhawaaqi jirin imaa lee ayay odhan jireen adugu waa imaalo khafiifa un ee maaha imaalo aada u siiya dee ay hadhowyo ay u bedelanto taasay ugu dhawaaqi jireen macnuhuna waxa weeye in lam tafcal hada falyakun hada maha halkan un waa guud ahaan waxay isticmaaleen meelo kalena ay u isticmaaleen haddaanad waxaad samayneyn dee waxaa arrintaa noqoto marka laadu ficilkii bay kaga kaaftoomeen sheegitaankii maadna waa zaa'id intuna waa tii shardiyadahay macnuhuna waxa weeye dee waa kanoo isagiibu ku inkiraya see taa ugu fatootuu leeyahy ujeedadu haddii aanad dee bal waa banaantaydan aan leeyahay iyo waa wax jira adiga aanad ku qanacsanaynba taas bal haweeneydaa ansaareed kolley umu sulaym baa laga yaabaa tan inay kaba dhacday waayo axaadiis kale taasi kuba timi bukhaari baa waxay wariyey inay qolooyin reer madiine ay u yimaadeen oo yidhaaheen maxaa markuu u sheegay yihi fatwadan haweeneydaa xaayidada way iskaba tegaysaa laa naakudu biqawlika wanadacu qawla zaydin bay ku yidhahen bukhaari bay ku sugan tahay adiga hadalkaaga ma qaado iyo fatwadaada oonu markaa ka tagna zayd waa dee kolley nooc dee waa kana beledkoodii ah kana beledkoodii hadalkaaga intan qaadano kama tegayno zayd zayd wuxuu leeyahay ma tegayso waa inay joogto markaasuu ku yihi marka madiine tagtaan heblo weydiiya umusulaym weydiiya markay madiine tegeen bay weydiiyeen de si ibnu cabaas sheegayay ayay noqotay lakiin halkan laba kala dheeraynba kollay makana waa la joogay markaasuu yihi fasal fulan talansaariya bal taa waxaad weydiisaa hal amarahaa inuu amray bidalika arrinkan insiraafka ah rasuul llahi sala allahu alay wasalam taa soo weydiiyey taasayna kala saarayseen qaala daus baa wuxuu yihi intuu weydiiyey shaw haweenidma mabay dheerayne ayuu farajaca zayd bnu haabitin baa soo noqday ila bni cabaasin ina cabaas yadxaku xaaluu qoslayo markii hore waa ku inkirsanaa walxaal wa yaquul uu leeyahay ma araaka ilaa qad sadaqta arrinku waa si aad sheegaysay anagu kuma arkayo ama kuma ictiqaadsanin inaad run sheegtay inu run baad sheegtay oo haweenaydii waan u tegay oo rasuulka ilaahay baa i amray bay tiro arrinku waa si aad sheegayso taas buu balabta xadiidka tay noogu sugan niqaashkii dadkii culimada ahaa marka la doonayo shayga waaqica ama xaqiiqadiisii in la gaadho si dabel masalan taas in la gaadho niqaashkii iyo mujaadaladoodii aan cunfiga lahayn mid kasta qowlkiisa uun aan u arkayn inuu ka xaqa a yahay ama uu ku dhegayo kii kale aanu asal ahaan qowlkiisa dee an matalan diyaar ma u ahayn inuu aqbalo ee xaqdoon la wada yahay waa tan waana kan dee waxaana kuba sugan ruuxii dee muraajacadii ama dee laabankii laga laabayay qowlka haddii uu arko ruuxuu ogaado inuu naskii khilaafsan yahay san zayd ibnu thaabit ba yeelay ibnu cabaas macrifadiisii badnaydna way nooguba sugantao waayo zayd ibnu thaabit culimadii waaweyneyd ee saxaabada weeye bal waxaa kaba sugnaatay ibnu cabaas waqti inuu qabtay oo isagoo raaxiladiisii ama daabadiisii fuulaya uu uhayay rikaabkiisa ixtiraam iyo weyneyn daraaddeed oo uu yihi saasaa nala faray inaan culimada iyada aan kuba samayno taasaa nala faray bal matalan haddaba waana kan oo dee masalada cilmi kama qarsoonaa zayd taas ayuu ogaaday ninkii caalimka ahaana inkastoo cilmi badan yu dadkaa kale xataa kaba cilmi badan yahi wax badan oo dhaafi kara oo cilmigu dee wax la koobi kara maho shaksi wada koobi kara oo kaba qarsoonaan kara ayaaba jirta taasi waa mid arrinta kale iyada xadiidka inooguma suganna horta dawaafkan wadaac inuu waajib yahay xadiidku inoogu sugayo xaggu kagaba sugan yahay meesha eg rasuulka ilaahay waa ka yidhi habixina ilaa dawaafkaa laba timaadaan arrin kalena ruksadan ruuxii xaayidka ahaa laga fudaydiiyey waa in ciddii kaleen dee iyada cudurdaarkeedaasoo kale aan lahayn aanay iyaga fudaydkaasi jirine in la dawaafo dawaaf uguba dambeeyaa taas waa mid arrin kalena culimadu way u daleeshadeen oo ah dawaafku inay shardi u tahay dahaaro waayo haddii dee dahaara aanay shardi u ahayn waxaa la odhan ardo iska soo dawaafa tii xaydada iska dawaafi lahayd dawaafkii maxaa shardi u ah dahaara shardi u ah saasaa iyadii loogaba riday markii ay kari weyday dee dadkiina looma odhan u joogo oo suga haddii dawaafkii ifaado ay tahay waa la sugi lahaaba waayo xajkii baan u taab noqonayn ee kan kale uu kaba dhacayaayo bal watay noogu sugan waxaa ka dambeeye imaka axaadiia xadiidka caashiya duruqdiisa inoo iman doontaana kollay macnahaasun bay leedahay marka iyadoo qeybna aynu soo aragnay xadiidka caaisha inta kale inaan alfaadda ilaashano mooye dee macno inoo soo kordhaya oontaa ahayni ma jirto saa daraaddeed waan laqbaynaya inta dambe xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بn رمح qal xadaثna layث عan بn شhهاab عan abي سلمةa وcurwaةa ana caiشhaةa qaalat xaadad صaفiyaة bint xuyayin baa xayday bacdama afaadat intay dawaafkii ifaado la timid dabadeed qaalat caaishaةu fadakartu xiidataha xaydkeedii baan u sheegay lirasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam ba wuxuu ihi axaabisatuna hiya war miyay ina xabaasaysa ina joojinaysaa dee safarkii waa la soo guurayba waa habeenkii la bixi lahaa ee madiine lagu noqon lahaa miyay ina joojinaysaa oo safarkii bay inaga xabaasaysaa sidii aan u sugno intay dawaafkii kalaba imanayso qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxaan ihi ya rasuula اllahi inahaa kaanat qad afaadat dawaafkii ifaado way laba tib maalintii ciidda wadaafat bilbeyti beytka u dawaaftay kii rukniga ahaa uma xaadat bacda alifaadati ifaado dabadeed bay xayday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faltanfir kol hadday arrinku saa yahay ha iska socoto haydin raacdo xadaثnي abu الظاhir وxrmlة بن yaحyى وأحmed بن عيسى قال أحmed xadaثna وqال الآkخراn أخbarna بن وهb qال أخbarnii yuنس عن بن شhاب بhda الاسناad oo qaalat waxay tihi cاiشha damisat waa xaadt waa ti ayn horena luqaadkaa usoo aragnay luqaad intan ka badanna waan soo aragnay صفyة بنت حuyayin زوج النبي صلى الله عليه وسلم في xaجة الوداع baعdama afaadt intay dawaafkii ifaado la timi dabadeed aahiran xaalayda iyadoo daahira ayay dawaafkaa la timi intaa dabadeed bay xayday bimil xadiiث layt وxdثna qتaybة yعلي بن سعيد qال xdثna lyث ح وxdثna زهير بن حرب qال xdثna سفyان ح وxdثna محمد بن مثنى qال xdثna عبدالوهاaب qال xdثna أyوب klهم عن عبدالرحمن بن الqاsم dhamaanba waa xada un cidiida ka horeysa bdg lyt بن سعد سفyان بن عyayنة عبدالوهاaب بن عبدالm أyوب السkhtiyاني intaas ba عن عبدالرحمن بن الqاsم عن أبيه عن عائشةa أنها ذkرت لرsuل اللhi صلى الله عليه وسلم أن قد xاaضت بمعنى حdيث الزهري وxdثna cبدالله بن مسلمة بن قعنب qال xdثna فلح عن الqاسم بن محمد عن عائشةa qالت kunaa waxaanu ahay متkخوف kuwa ka cabsanaya dee inay way sogyihiinoo haweeneydna way garanaysaa wktiga xaydkeedu dhow yahay an taxiida inay xaydo safiyatu safiya qabla an tufiida intaan dawaafka ifaado aanay la iman waayo waqtigeedii baa dhawaa ay xaydi jirtay marka iyadoo dawaafkii ifaado waqtigeedii gelin oon dawaafin inay xaydanu ka baqanaynay qaalat waxay tidhi fajaءanaa rasuul الlahi salى الlahu alay sl lakin de way iyadoo way dawaafka ifaado way laba timi iyadoo daahira rasuulka ilaahay baa noo yimo faqaala wuxuu yihi axaabisatuna safiyatu safiya miyayna reebaysaa ina joojinaysaa safarkii miyay naga hor joogsanaysaa qulnaa qad afaadat maya way la timi rasuulka ila dawaafkii ifaada baa nidhi qaala wuxu uhi falaa de haddaba waxba in falaa waxba in ma laha oo ujeedadu yani falaa tabqa ma falaa taxbisna idan kol haddii arrinku kaa yahay oy dawaafkii la timi khalaas way iska baxaysaa way idin raacaysaa marka inamana xabaasayso xadثna yaحya بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan cabdالlahi بn abi bakri عan abihi عan cmrة bint cabdالرaحman عan caiشhaةa أnaha qalat lirasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm ya rasuul الlahi ina safiyaةa binta xuyayin qad xaadat faqala rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm lacalahaa taxbisuna alam takun miyaanay ahayn qad daafat macakuna bاlbeyt beytka mid idin raacday maalintii idinla socoto idinla dawaaftay qaaluu balaa habay yidhaaheen oo waynala dawaaftay qaala fakrujna baxa buu yihi dhibi ma jirtee xadaثani اxakm bn musa qaala xadaثna yaحya bn xamsata can اlawsaaciyi lacalahu qaala can yaحya bn abi kaثiir kolley nusqooyinka muslim barhkood bay tani dhacday barhkoodna lacalahu baaba ka dhacday barh baana yaحya bn abi kaثiir baanay kuba sugnayn lakiin wuxuu awsaaci ka warinaya xadiidka yaحya bn abi kaثiire can mxamed bn ibrahim الtaymiya can abi salamata can caiشhaةa ana rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm araada musafiyata wuxuu kaba doonay bacda ma yuriidu rajulu min ahlih waxa uu ninku haweenaydiisa ka doonay ama ehelkiisa wax kaba mida faqaaluu inahaa xaa'idu ya rasuul اllahi qaala wainahaa laxaabisatuna miyaanay dawaafin miyayna xabaasaysaa faqaaluu ya rasuul اllahi inahaa qad zaarat ywma naxri dawaafkii ifaado waxay laba timi dawaafu ziyaarana waa la idhaha bal waxa weeyaan waxay la timi ywma naxri qaala fatanfir macakum xdثna محamed بن mثنى وبن بشhاr qala xadثna محamed بن jaعفr qal xadثna شhucbaة ح وxadثna عubayd الlahi بn mعاad وlفd lah qala xadثna abي qala xadثna شhucbaة عan الxakم وxakم بn cتaybة عan ibrahim وibrahim بn khyr عan الأswd أswd بn يزيد عan caiشhaةa qاlat lama araada النabiy slى الlahu عalيه وasلم an ynfira idaa waaba صafiyatu صafiya oo calaa baabi khibaayaha khaymadeedii ama buulkeedii yaraa kadinkiisa kuba sugan oo ka'iibatan xasina xaal ay tahay mid murugaysan faqaala aqra xalqa waa laba kelimoynu soo maro oon leenahay ee kolley waa hadalkun baa lagu xoogeynaye waxay keenayso macnaa caqaraha allah ilaahay ha qoomo ha jaraaxeeyo xalaqa xalaqa shacaraha iyo taas maqsuudku maahae waa kelimaad ay la iman jireen oo hadalkooda ay kuba xoogeyn jireen macnuuna kaahba ahaado innaki laxaabisatuna miyaad markuu arkay sida buu gartay inay xayday miyaad ina joojinaysaa safarkii baad naga reebaysaaba aan safri lahayn uma qaala laha akunti afadti ywma naxri qaalat nacam qaala fanfiri intan xadiidka hore inagu saarayno xaj وxadثna yaحya بn yaحya وabakr بn abi shaybata وabu quraybi can abi mucaawiyaةa can ilacmashi xa وxadثna زahir بn xrbi qala xadثna jariir can mansuri جamيعا can ibrahima can اlaswad can caiشhaةa can النabiyi slى الlah عalيh waslم naxو xadiiث الxakmi غayra anahuma labadan dambe waxay laa yadkuraani ma sheegayaan ka'iibaةa xazinata oo xakm بn cutayba lafdigii hore waataynu soo maray oo ibrahim uu kaba warinayey imakan eeg ibrahim yaa ka warinaya waxaa ka warinaya acmash iyo mansuur ibn muctamir labadoodaasa ibrahim kaba warinaya jamiicana iyagu u wada waa iyago o dhan oo mansuur iyo acmash ayaa can ibrahima ka wariya haddaba labadan uu leeyahy hayra anahumana waa acmash iyo mansuur labadooda kumay sugnayn kaibatan hazina intaasi kumay sugnayn lafdigooda ee xakam riwaayadiisa can ibrahim ayaa kuma sugnayd baabu istixbaabi dukuul lkacba allah subxana wa tacala alam